ahlan wasahlan oo marxaban kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gob walbaa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi barihi aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta subax wanaagsan oo alaaba subax walbo isniin ilaa jimcaha si toosa u dhegeysataan warbaahinta star waxaan ka raarigelinaya sidoo kale saaxiibada in markaasi aanu subaxani u akhrin wargeysada laakiinse daqiiqadaha inooga harsan warka waxaanu markaasi fursadda siin doonaa dhegeystayaasha masaaxiibada kala duwan ee inala jaan qaadaysa si inula wadaagaan bal goobaha ay ku sugan yihiin subaxan sida loogu waabiristay iyo cawaberiga guud iyo jebiga deegaanada kala duwan ee ay ku sugan yihiin dhegeystayaal anigu amsa ismaaciil ee idiin daadihin doona xubintan subax wanaagsan dhammaantiin waan idin soo dhaweynaa dhegeystayaal waxaad naga maqlaysaan waa star f m codka gobolka waqooyi ee bari ramadaan wanaagsan aynuda leenahay dhammaantiina cibir toddoba ibir laba saddex shan ibir ibir sagaal ibir cibir toddoba sideed ibir hal ibir shan hal ibir shan waa dhegeystayaal shicitaanay soo bigsan karaan si aynula wadaagaan bal subaxani sida jebiguu yahay deegaanada iyo gobolada kala duwan ay ku sugan yihiin iyo cawaberiga dhegeystayaal aad u tiro badan ee qadadka inoogu jira aanu ku bilaabaynaa siinayna bal fursadda si ay markaasi inoola wadaagaan halka ay joogaan iyo weliba sida lagu soo kaakacay star f m hallow
halo soo dhow saaxib salamu calaykum waraxmatullahi barakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu hawlaal waa maxamed ibraahim maxamed oo kaasoo wacayo county mlera waxaan kusoo dhaweynaa maxamed mandheera iyo subaxan
maasha allah intaan ka warhayo nabada lagu bariyey goobihii ganacsiga waxbarashada inkastoo dugsiyada qur-aanka la xiray oo laleeyahay county dambe ee bisha ramadaan ayaa la gaaray laakiin iskuulihii weli way furan yihiin oo waa la aaday waayahay ganacsigana waa jam oo waxaa loo adeegsanayaa dadkii caruurtii gacmiga la hayaa oo aadaa loo adeegaya magarta waxaan ku diyaarinaya ciidda barakeysan ee soonfur dadkana aad iyo aad bay u adeeganaya nin walba tabartiisa u ciyaaraya magarta waa garta
maasha allah nabadgelyadana waa adka okay wax dhiba ma jiro na alxamdulilah marka bisha barakeysanna waa dhamaatay laga faaideysanaya dadka muslimiinta ah ee ku sugan meel kasta waa tahay aan ka faa'idaysano tobankan dambo sii dadaalno oo aan ka faa'idaysano leeso qadarka insha allah waa mahadsan tahay aad o aad wasalaam ya abu thank you star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
alxamdulilah waan fiican waa koonfurta wajeel darfuur magacaaga
cabdi cabdullah hay halkaas sidee lagu yahay
waan fiican alxamdulilah baraaqa bashbash beris caana lagu dare haye haye
waan fiicanna walaalo ramadaan kariim ilaaha mahadle waan iska fiicanna dareen ma leh jawi waa degan yahay
aad iyo aad aad iyo aad boqolkiiba boqol alxamdulilah nimcada ilahay nagu idin aad baan idiin salaamaynaa reer waan ku koonfurta salaamay wajeer ee fiiri idaacadan sina waan waynaa inta badan waa tahay hadda si toos anoo maqlaysaa toosan hadda maqlaya laakiin badi waa naga maqanta salaadii iyo ma waa waa tahay bajay naga maqnaa Waaya.
salaada ma ogaanike waayahay aad waad u mahadsan tahay dabcan waa ka xunnahay laakiin waxaan filaynaa in ciladahaasi la xalinayo star f m hallow
Waalaikumsalam.
hee soo dhow
waa qoordhafa burburum countiga mandheero waan ku soo dhaweynaa mandheera iyo subaxan
wallahi mandheera raaxraaxada roob reex aan iska arag wallahi alxamdulilah haye
masaxbo aday dhegeystayaasha dhammaan ii daadiyaasha yuusuf bakada beryaha nageenkii habeenahan su-aalaha aan kala jaan qaadno oo ramadaanka Mm.
markaan wallahi yuusuf oo magaciisa ama wallahi waxaan leeyahay dadka hadda in tobankan beri oo leylatul qadarka ay ku jirta ee halaga qalaq halaga qayb qaataan leeyahay habeenaha kale habeen ugu qayr badan ayaa ku jira habeen qayr badan ayaa ku jira habeenaha kale ka muhiim ee mafade aad baad u mahadsan tahay
oo allah subxaana watacaala qur-aankiisa ku dhahay bismillahi raxmaan inna anzalnaahu fii leylati alqadri wamaa adraaka ma leylatu alqadri khayri min alfi shahrin tanazzalu malaaikata waruuxu fiihaa biidni rabbihim min kulli amrin salaam hiya xataa madlaci ilfajri mafade Mm.
markan waxaan leeyahay ka qayb qaadana markaanayto waxaa waaye allah subxaana watacaala waa qafuur raxiim marka dad qof kasta odhe addoonkeeda habeenkaas usoo xaadir eh malayo kulli yacni way soo degaan odlay habeenkaas markaan maadaama allah subxaana watacaala habeen kasta oo nala jooga habeenkaas waa habeen fursad oo muhiim eh marka waxaan Thank leeyahay dembi- qof kasta dembigiisa loo dembi dhaafaayo qof kasta ha xaadira masaajidaha la buuxiyaan leeyahay mascabow waan ku salaamaya waa mahadsan tahay shukran star f m hallow
asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
xuseen fuleer xadar jil hagar jireed iyo subaxan
walaalow waan fiicannay alxamdulilah rabi alcaalamiin aad iyo aad laga barwaaqaysan yahay roob iyo nabadgelyo ilaahay baa nagu nicmaystay muslimiintan allaha allaha soo hanuuniyo inta inta aan soomaynin allaha soo hanuuniyo intii soomana soonka allaha u fududeeyo soonka ugu dhammaado ha laga faa'iidaysto nin walba meeshuu joogo tobanka oo dambaa lagu jira walaalow hala samran le hala samro hala samro wuu aakhirtay inta soo hartay hala samro thank you aad waad mahadsantahay waan ku salaam waan ku salaamay shukran soo dhowow star f m hallow الو السلام عليكم مسعد وعليكم السلام ورحمة الله سلامة مسعد سلامة aad iyo aad waa muscab walaal آه مختار سلامة ولا لو مركز si la mid ah mukhtaar سلام الله كريم وكريم سلام سلام.
مقبول si la mid ah ولا لو من دير كبرين نبدا قبنا وحن بانك كاعد سنة Mm, برنامج كبين هرو يوسف قاس ترتنك mm.
aan ku jira marka jawaabna waa laayahay say wax noqdeen ma aqaan dabcan eh, waxaan filayaa iyaga ayaa markay soo galaan aad su-aashaas weydiinaysa saaxiib aad baan uga xumahay aa waxaan dhihi lahaa haddii lambarka laga gudbi lahaa lambarkii qaldan yahana ma aqaanay taasaan codsigii gudbi ku dhihi lahaa waxaad ula jeedaa guulaystay ahayd ilaa haddana lagumala soo xiriir miyaa ula jeedaa
guulaystaan haa Eh, mukhtaar waa yahay aad baad u mahadsan tahay haa taasaan rabay inaad iga jig gudbi Wa- waa yahay waa yahay waa gaarsiinayaa insha allah waa mahadsan shukran star f m hallow
الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu
صباح wanaagsan aan ku leeyahay waa xamuud daar raqane waxaana wanaagsan alxamdulilah ilaahay ma hadla intaan ugu nabadaan ku barisanay Mhm.
wax dhiba ma maqlin idaacaddana waa iska okay haye haye muslimiinta oo dhan waxaa leeyahay tobanka dambaa la galay halaga faa'iidaysto Mm, waa mirti waa bishii waa tagtay sax
marka intaas aan sagootinaa leeyahay nin kastaba maryaha gundisto aad baad u mahadsan tahay intaasaan ku leeyahay walaal dhegeystayaalka oo dhan waxaa leeyahay ramadan kariim soo maqbuul ramadaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh wacalaykum asalaam ramadaan mubaarak aad baad u mahadsan tahay soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waan ku salaamay yuusuf bakad waa cumar khayra joogo magaalada mandhara soo dhowow cumar waanu kaa qaadnay
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan u waabarisanay ilaahay Ay.
nabadgelyo waana siiyey Mm, jawiga aad ayaad u degan yahay marka bil barakaysan oo ku jirnaa ilaahay waxaan leenahay nabadda ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii laytulqadarka hela allaha naga dhiga aamiin dhammaan dadka reer mandhara iyo macalgaaris iyo wajeer muslimiinta oo dhan allaha siiya Mm, marka xoogahoona shidaalka ayaa laga cabanaya shidaalka gaar ahaan mandheera shidaalka dawladda waxaan leenahay hoosaa u dhigta ninka saaxiibka ee maxamuud daayir dhaqane iyo axmed ibel iyo kullina dhammaan isu bakad iyo muscab oo hadda barnaamijka noo daadaahina kulli waa salaamaya saaxib aad baad u mahadsan tahay shukran star f m hallow
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu geedi towana booka haye sidee lagu yahay booka aad iyo aad baa loo barwaaqaysan ilaahay nimcatii ugu dambeeya uuna siiyey Mm,
annaguma shukrinta nagala rabaa ramadaanna ugu dhammaado ninkaan soomayna dee khasaare asaga qabaa sax
alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wax dhibaato malin raylaana waxaan ka codsanaynaa inuu mudaharaadkaygan iska joojiyo oo maaragtay daniga kale adduunyada aan ku daalno
aad baad u mahadsan tahay adiga mudan
star f m hallow hallow dhegeyste
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu hallo waa ku maqlayaa soo dhow
السلام وفعنا الحمد لله سواح وانا كن كم مقبول magacaaga inoo sheeg halkaad inaga soo wacayso وبابا علي نجحلي بابا علي نجحلي الحمد لله وفعنا سواح بيوي وفعنا نوبري الحمد لله وان صوبيتنا وان من آيتنا حوله ويسوكتنا الحمد لله ما شاء الله هذا الساعة ولا waa tahay aad baad u mahadsan tahay baaba cali star f m hallow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
maxamed tobanaa gaarasa joogo xaafadii kaburi waa kusoo dhaweynaynaa gaarisay subaxan maasha allah jawi degan alxamdulilah ilaahay baa maad iska leh haye dhulkii wuu noo qoobay rabadaankii baan wadnaa maasha allah alxamdulilah mm
reefaaskii oo dhan dhammaan waxaan leeyahay maalinta idin waanaato barwaaqa iyo caafimaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu shukran star f m hallow
السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxma
soo wanaagsan saaxiib wacaana wanaagsan
waa nuur tanariba taana rivay subaxan nuur
alxamdulilah walaalo waan ka fiicnay abariga waa ka wanaagsan haye ilaahay waa mahadsan mhm
nimca waa la helay alxamdulilah aad baan idin salaamayaa
dhammaan dhegeystayaasha waxaan wanaagsan inay tahay wacan oo wanaagsan star f m hallow salaamu calaykum calaykum salaam waraxma
wax wanaagsan musaab wacan oo wanaagsan
waa ruqyo islaamada qajeer wajeer iyo subaxan ruqya
maasha allah musaab ilaahay baay salnamada ayaan ku waajibisana hadda dhibaatooyina lasoo warinayo ma maana maqlin salaata hore waayo hadda hadda oo kolley weyna qabara mala laakiin intaan korqo alxamdulilah Mm,
wax dhibaatooyina maana mala alxamdulilah nimco ilaahay roob uuna siiyey wax dhibaato mala alxamdulilah nimco dhulka joog barwaaqa alxamdulilah waa tahay dhegaystayaasha idaacadda ku xiran dhammaan malkastoo iga dhegaysanayeen waxaa leeyahay wax wanaagsan soo xusto ramadaan mubaarak macawriyaasha caalam ismaal ilaahay nabad ha ka dheenlee walaalo maalin wanaagsan maalin la mid ah shukran star f m hallow hallow star f m qadkuu dhex hurday waa ka gudbaynaa waqtigeena ugu yar star f m hallow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa ruqyo naaniga joogta naanigii sidee lagu yahay ruqya
ruqyoluba insha allah masaa waan ku salaam walaalo in badan si la mid ah
ramadan mubaarak aan leenaha walaalo ramadaan mubaarak
walaalo intaa aan ka warhayno alxamdulilah nimcatu rabbi nimco weyna haye
waan labana walaalo alxamdulilah ha laga faa'idaystaan laynaa tobanka dambe walaalo jiro fadhiga ha laga kaco muslimiinta mu'miniinta aad waad umahadsan tahay
waan ku salaama walaalo waan ku salaama idaacaddaas taas inta ku xirnoo dhan shukran aad waad umahadsanta gabadhaasi qadka ayuu ka baxay dhegeystayaga kale warkay aad maqli doontaan s- daqiiqadaha soo socda star f m hallow hallow star f m waa ka gudbayaa mar kale star f m hallow
saafee asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
musxab maxamed waan ku salaama waa kaa qaaday walaal
aa waxaan leeyahay star f m nolol nolol ku noolaad si la mid ah magacaaga inoo sheeg
maxaa la yidhaha cabdi cabdullaahi cabdi halkee joogtaa waxaan joogaa cilraar may layidhahaa tanriba waa yahay sidee lagu yahay subaxan halkaas
waa lagu barwaaqaysanyahay nabad baa lagu soo kacay ramadaan mubaarak aan la yidhaha ramadaan lamida saaxib thank you star f m hallow marka xumahay qadka ayaa ka heliyey dabcan gabagabadii aan soo gaarnay hal dhegeysta ayaan kusoo gabagabeynayaa star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
cumar guday suufta etoobiya magacaaga
cumar guday suuf waa yahay cumar oo kusoo dhaweynaa suuftu subaxan sidee lagu yahay
si fiicanaa loo waabariistay roob ilaahana sii xoolihii abaartii uun dadka ka leedimo ogi waa wixii soo gaaray aad baa loo leedayahay waa tahay aad waad umahadsan tahay aad waan idin salaamaynaa reer suuftu
Ah, insha allah abdullah waa leedayahay waa idin salaam idinkan si la mid ah thank you dhegeysta ugu dambeeya ayuu ahaa aan fursadda u siino ee qeybta subax wanaagsan suuftu naga soo wacayay waad mahadsantiin dhammaantiin dhegeystayaal inaad na maqashaan sidoo kalena saaxiibadu na soo wacay nala wadaagay goobaha kala duwan ay ku sugan yihiin subaxan sida looga waabaristay waan uga mahadcelinayna anigu musac ismaaciil ayaa idiin soo jeedinaya xubinta subax wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan goobalbaa joogtaan iyo sulbaadna maqlaysaan waa talaado kow iyo tobanka bisha afaraad ee abriil sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan arrimaha gargaarka qaxootiga iyo weliba bani aadamnimada oo hadahan oo kale talaado walba aad kala ka dhegaysataan warbaahinta star dabcan anigoo masac ismaaciil ee barnaamijka idiin daadihin doona dhegeystayaal mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan iyo deegaanada iyo weliba gobolada kala duwan ee aad ku sugan tihiin sidoo kale barteena internetka iyo weliba website-ka ayaa si toosa inooga maqli karaysaan halkaas ayaad kala socon kartaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda barnaamijkan alab waxaan uu ku eegnaa arrimaha la xiriira gargaarka arrimaha la xiriira qaxootiga iyo weliba barkaca dhegeystayaal iyadoo aan ku guda jirno weliba bisha barakaysan ee ramadaan lagana soo baxay eh, oo markaasi eh, inta badan deegaanada kala duwan iyo weliba gobo- si guud gobolka geeska afrika u wajahay abaartii ugu darnayd oo in muddo ah soo martay aanu ku eeganay meelal badan oo markaasi roobab helay laakiinse waxaa la leeyahay haddana daadad ayaa markaasi isku roogeen oo weli dhibaatooyin iyo weliba masiibooyin kale halkaasi ka dhashay waxyaaba markaasi isbedelada cimilada ayay qayb ka tahay arrimahaas ayaanu eegi doonaa gobolka geeska afrika xaaladiisa gobolka geeska afrika xaaladiisa ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal sidoo kale waxaanu eegi doonaa bal eh, tirada markaasi dadka iyagu migrants loo yaqaano dadka iyagu muhaajiriinta ah ee wadamadoodu isaga baxaya haddii aan lahayn kuwa wadamadoodu ay dhibaatooyin ka taagan tahay colaadii waxyaaba lamid weliba kuwa markaas iyagu siyaabo kala duwan waxyaabo kale oga tahriibayaan oo eegi doonaa iyo cadadadaasi dhegeystayaal inta ay ka yihiin guud ahaan caalamka laakiinse haddii aanu ku bilaawno dhegeystayaal dhanka geeska africa ama gobolka si guud wadamada kenya iyo etoobiya iyo weliba soomaaliya oo iyagu waxaa laleeyahay roob mahiigaan ah oo daadad wata ayaa burburiyey guryo iyo weliba sidoo kale xoolo ku noolaa deegaanada miyiga ah ee wadamada ay qeyb ka yihiin etoobiya iyo weliba soomaaliya kuwaas oo la tacaalaya sidii ay oga soo kaban lahaayeen abaarta kadib ku dhowaad saddex sano oo aanu ogsuunahay wixii ka jiray gobolka abaarta halkaas halka ay gaarsiisneed taasi oo meesha ka saartay aala leeyahay rajadii laga qabay in laga soo kabsado dhibaatadii gaajadii iyo waxyaaba lamidkahayd ee ugu xumayd ee beriga afrika soo marta tobanaan sano taasoo si xun sidoo kale u haleeshay caruurta qeybna ka ahayd waa dhibaatooyinka iyo nafaqa xumada ama nafaqadarada caruurta dhegeystayaal boqolaal kun iyo malaayiin caruura ee qarka u saartay macluusha saddexdii toddobaad ee lasoo dhaafay daadad xoogan ayaa waxaa leeyahay dilay ugu yaraan konton qof waxayna ku qasbeen in ka badan soddon kun oo qoys inay guryahoodii ka qaxaan waxayna markaasi baabi'iyeen ugu yaraan toban kun ama markaasiba la tageen toban kun oo xoolo ah sidoo kale kow iyo labaatan kun oo hegtar oo dalaga ayaa sidoo kale iyaduna go-ay ama baaba'ay waxaanu ka hadlaynaa waa dalalka soomaaliya iyo weliba etoobiya dhegeystayaal oo marka la isku daro cadadkan laga soo tabinayo dadka iyagu daadadka ku dhuftay ama daadadka qaaday inay halka intaasi gaarsiisan tahay konton qof ee laleeyahay sidoo kale in ka badan soddon kun oo qoysa inay guryahooda ka qaxaan baabi'iyeen ugu yaraan toban kun oo xoolo ah ama toban kun oo neef iyo weliba koob iyo labaatan kun oo hegtar oo dhulka ah kuwaas oo la tegay dalagaya leeyahay iyo waxyaabihii markaasi dhulka ku jiray dhacdooyinkan cimilada daran waxay muujinayaan ee leeyahay oo nuglaanshiyaha geeska afrika ee xaaladaha deg dega cimilada iyada sida markaasi saamaynta cimilada iyo dhibaatada gaajada ay si aan kala go' lahayn isugu xiran yihiin sida ay sheegayso hay-adda save the children dabcan waxay leedahay marna waa abaartii aanu ka soo baxnay marna iminka dhibaatooyin kala duwan oo la xiriira ee dhankaasi iyo daadadka ku soo rogmaday ee qaar ka mid ah qoysaska iyo dadkii halkaasi ku noolaa kadib saddex sano oo abaar ah ilaa shan iyo labaatan milyan oo qof ayaa gaajo markaasi ay ku haysay guud ahaan soomaaliya iyo etoobiya markii la isku daro dhegeystayaal tirada oo maalinba maalinta ka dambaysa isbuucu isbuuca ka dambeeya bilba bishii kasii dambaysa ay sii kordhaysay aan ogsoonahay tiradan hadda shan iyo labaatan la sheegayo dabcan waxaan ogsoonahay mar ay maraysay afar milyan mar saddex milyan ay maraysay mar shan milyan mar toban milyan mar toban iyo shan laakiin hadda dhowr iyo labaatan ayaa laga sii hadlayaa oo bilihii lasoo dhaafay sanadii lasoo dhaafayba halkaasi ay sii soconaysay tirada iyadoo in ka badan laba dhibic shan milyan oo caruur ah ay soo food saartay ee leeyahay nafaqa darro iyadoo sidoo kale dunida wajahayso xaaladdii ugu xumeyd ee gaajada qarnigan qarnigan kow iyo twenty first century marka loo yaqaano waxaa leeyahay waa qarnigi yacni marka guud ahaan dunida la fiiriyo ama la qiyaaso si gaara sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ayaa laga sii hadlaya haddana qiyaastii saddex boqol afartan iyo shan milyan oo qof oo adduunka ah ayaa la saadaalinayaa in sanadkan ay soo food saartay cunto yari yacni tiro aada u badan saddex boqol afartan iyo shan milyan oo markaasi qof ah guud ahaan dunidana ku nool waxaa leeyahay waa dadka iyagu projectionka ama saadaalinta imika sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka in ka badan laba jibaar ayaa leeyahay tiradan sanadka labada kun labaiyo labaatankii markii loo barbardhigo twenty twentygii tiradii markaasi dadka adduunka ku gaajeysnaa ama la saadaalinaya inay cunayaro soo soo food saartay way laba jibaarantay aa leeyahay sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka yacni laba sano bes ayaa u dhexaysay twenty one iyo twenty two laakiin hadda taradii way laba jibaarantay waad arkaysaa sidaa markaasi ay sheegayso hay-adda qaramada midoobey u n ta abaarta dabareed abaarta daba dheeraatay waxaa sidoo kale ay baabi'isay cararadii oo ay qaaday taasoo keentay aan leeyahay in rababku markaasi aad u adkaado si ay u awoodaan inay wax beeri karaan dadka taasoo keentay in markaasi cunayarida iyo weliba biyo la-aan ka jirta meelaha markaasi laga beeran lahaa iyo xitaa in leeyahay inay ciiddii markaasi meesha ka baxday haddii aysan jirin cunto nafaqo leh oo ay cunaan ama aysan awoodin inay markaasi helaan nafaqooyin saxda ah ama midka jireed awgeed carruurta ka yar shanta sano waxay halis sare ugu jiraan nafaqo xumo ba'an oo keeni karta dhimasho ama haddii ilmuhu noolaado waxa leeyahay oo uu ka badbaadoba waxay sababi kartaa dhalmala'aan waxayna caqabad ku tahay korriinka midka maskaxda iyo midka jirka ee muddada dheer ama si kale markaa u dhigno mustaqbalka fog cunugii sida hadda xaaladuhu ay ka jiraan wadamadan aanu ka hadlayno cunayarada iyo nafaqadarada ka jirto haddii xitaa cunugii uu kaco marka laga soo tagoba khatarta uugu jiro oo keeni karta dhimashada waxaa leeyahy haddana ilmuhu inuu noolaado haddana haddii uu sii noolaado waxay hadhow saameyn ayay ku yeelanaysaa mustaqbalkiisa fog dhibaatooyinkaasi afhayeenka gobolka ee save the children ee beriga iyo weliba koonfurta africa malama mwila ayaa sidaasi leedahay waxayna leedahay tani waa masiibo markaasi laisdul saaray ee leedahay caruurta iyo qoysaska ku nool deegaanadaas oo soomaaliya iyo etoobiya ka mid ah ayaa muddo saddex sano ku dhow waxay sugayeen roobab ay tiri markii ay da-eenna waxay markaasi qaadeen dalagii iyo weliba xoolihii ay leedahay wixii xoole ee soo haray abaartii ka soo haray ee kakufaayay kaca kufaayay ayaa haddana markuu roobkii da-ay dabcan sida ay markaasi hay-aduhu sheegayaan aanu ka soo xiganayno kuwaas iyaguna jooga gobollada kala duwan iyo gobolka geeska africa sidoo kalena indhindheedan soo sameynaya maadaama iyagu arrimaha humanitarianka iyo bani aadamada ay ka shaqeeyaan qeybay ka yihiin haddana waxaan sidoo kale waxay leedahay gabadhan iyadu ka ah afayeenka gobolka ee hay-adda save the children berigii weliba koonfurta africa waxaan aragnaa ay leeyahay xiriirka ka dhexeeya gaajada iyo dhibaatada cimilada iyo in caruurta iyo bulshooyinka ay sida aadka ah u saamaysay faqriga iyo sinaan la-aanta ay qaadayaan ay tiri dhibaatada ugu badan ee labadaba markii la isku celceliyo ma ahan oo keliya leedahay inaan u baahannahay inaanu aragno duritaanka joogtada ah maalgelinta caalamiga si wax looga qabto dhibaatada gaajada waxaan u baahannahay ay tiri maalgelin ku aadan adkaysiga muddada dheer ee bulshooyinka cimilada u nugul sida kuwa oo kale ay tiri oo ay ula jeedo kuwa ku nool wadamadan soomaaliya iyo kenya iyo etoobiya waxaa kale aanu u baahannahay ay leedahay horumar la taaban karo oo laga gaaro heshiiska markaasi lagu gaaray cop si loo sameeyey ay tidhi sanduuqa khasaaraha iyo weliba kharashaadka iyadoo si cad loo qondeeyey dhaqaalaha loogu talagalay masiibooyinka cimilada sida abaaraha iyo weliba daadadka iyo horumarinta muddada fog kadib marxaladda hore ee soo kabashada waxaan ogsoonahay dabcan shirkaasi ay sheegayso in markaasi uu qeyb ka yahay heshiis waxaana markaasi la sheegay in wadamadan saameynta kasoo gaarta isbedelada cimilada oo haddaba looloo aaneynayo loona sababeynayo dhibaatooyinka kala duwan ee hadda ka jira gobolka inay la siin doono magdhow iyo lacaga lacaga markaasi looga hortega waxna looga qabanayo waxay leedahay waa in si deg dega lacagahaasi loo soo gaarsiiyaa si masiibooyinka cimilada abaaraha iyo weliba daadadka looga hortago laguna horumariyo in dadka loo loo dhiso adkaysiga mustaqbalka fog iyo sidoo kale waa la qabsiga in ay la qabsadaan marxaladaha markaasi soo kabashada iyo haddii mustaqbalka ay abaaro yimaadaan waa tahay waanu eegi doonaa dhegeystayaal waxyaabahaasi warbixinadaasi waanu kusii socon doonaa ee gobolka geeska africa xaaladaha markaasi ka jira xaaladaha dhabta ah ee ka taagan ee la xidhiira arrimaha dhankaasi iyo gargaarka iyo qaxootiga iyo bani aadanimada laakiinse iyo golob inaan kuusoo qabtay qadar adeega qeybta ka barnaamijka dhegeyste xilligan lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ku afur ayaa lagu leeyahay k f c jumuika waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adiga markaasi lagugu talagalay dabcan haddii aada is leedahay hilibkii ayaan markaasi kasoo horjeedaa amaba maalmahan dambe su-aal ayaa ka taagnaa is leedahay doorada uweec ayaa lagu leeyahay dhegeyste dadka afurka jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan hawalwelin goobtaada adoo joogta ayay k f c kugu keenayaan dhegeyste waxbaa ka walwelinayaa lagu leeyahay oo mashquulsanahay waxayaan diyaarinaya waxyaaba lamid haddaa is leedahay halkan ayaa markaasi wadakaaga furan k f c mar haddaad digaagteeda goosato fartaada ayaad markaasi leleefi dhegeyste digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka kugu qabtay waddada adoo saaran shaqo ku jirto ama aad qoyskaaga doonayso inaad ka farxiso dalbo k f c jumuika haddii aad leedahay maanta canjeerada waanu kanisanayna waxaabii la midka ahaa ama dhayladii k f c dalbe alu leeyahay dhegeysta si wanaagsan ayaa markaasi loo diyaariyey aad ay u dhadhan macaan tahay waa crisby aada u macaan aan marnaba laga markaasi fooqi karin k f c jumuika markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaag ah toddoba markaasi garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso keliya kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin dhegeyste ama sagaal qaybood oo digaag ah sagaal garabka markaasi digaaga ayaa laga hadlayaa iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso keliya laba kun shan boqol iyo konton ku raaxiiso adeega k f c jumuika inta lagu guda jiro bishan ramadaan dhegeyste adiga iyo qoyska iyo asxaabta xilligan barakaysan ee lagu jiro xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c isli k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road iyo weliba k f c hallingham k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagu keeni albaabka gurigaada iyo goobtaada shaqo keliya dalbayaa lagu leeyahay ha ka welwelin goobtaa ku sugan tahay ha ka welwelin wakhtiga dalabkaaga dhiibo adigoo wacaya telefon nambarka eber toddobo labo labo shan saddex labo shan saddex labo ama tag laanta k f c ee kuugu dhow dhegeyste waxaa sidoo kale wuxuu leeyahay wacaysaa dabcan telefonkaasi aanu markaasi meesha kugu qornay haddii kale xarunta haddiiba aad garanayso orod oo halkaas iska xaadiri oo soo qaado k f c iyo weliba jikinka dhegeyste ha kuu sii daro geeska afrika waxaa ka jirta habaartii ugu darnay dabid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadkan sanadkii labada kun labiyo labaatankii hal dhibic siddeed milyan oo qof ayaa guryahoodii isaga cararay iyaga oo raadinaya biyo iyo cunto iyo weliba hoy hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga u n h c r ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaska ay abaaruhu saameeyeen ee geeska afrika balse u n h c r waxay la daalaadhacayaan baahida badan ee dadka dadkii ayaa aada u tiro badan maalgashigii weliba dhaqaalihiina waa uu xadidan yahay u n h c r ayaa kaashatay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga pointka loogu adeegsado ka jawaabidda abaaraha dhegeyste ma la socotaa in dhibcahaaga bonga points aad ku caawin karto qoysaska abaaruhu saameeyeen u n h c r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayaa waxa ay aada u saamaysay nolosha carruurta dadka qaar abaartu waxay baabi'isay ehelkoodii sida hooyo aabbo walaal iyo wixii la midka ah waxayna dadkaasi ku qasabtay inay isaga soo hayaamaan iyaga oo baadigoobaya biyo baad iyo hoy laakiin dhegeyste waad caawin karaysaa dadkaasi waad caawin karaysaa qoysaskaas ay abaaruhu saameeyeen adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga points ee safaricom fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga points dadkii abaartu saamaysay hay-adda u n c r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob weliba sidee markaasi aad ugu deeqaysaa dhibcaaga bonga points haddii aad isweydiinayso dhegeyste iminkan aan kula hadlayo soo qaada taleefonkaaga waxaad gashaa dhaalka waxaad garaacdaa xidig hal labo lix afar ges waa star one two six hash kadib waxaa ku soo baxaya lipana bonga points tag halkaasi kadib paybill ayaa ku soo baxaya paybill ku dhufo waxaad markaasi business numberka gelinaysaa saddex labo sagaal saddex toddobo sideed ayaad gelinaysaa account number star f m ayaad gelinaysaa dhegeyste star f m ayaad gelinaysaa kadib magacaaga ayaa halkaasi ku daraysaa pinkaaga imbestarka ayaa halkaasi gelinaysaa dhegeyste kadibna sidaas ayaad ku deeqaysaa dhibcahaaga bonga points sidoo kale waxaad markaasi ku bixin karaysaa imbesa paybill adigoo markaasi ku daraya baybil nambarka ah soddon aan rahde saddex labo sagaal saddex toddoba sideed waa thirty two ninety three seventy eight kadibna account waxaad gelinaysaa star f m sidaasi ayaadna ugu deeqi karaysaa ama ugu deeqaysaa dabcan dadka saaxiibada markaasi aad caawin karayso oo iyagu mar abaaruhu ay saameeyeen waa tahay haddii aan kusii soconno warbixinada kale miiska inoo saaran dhegeyste qaramada midoobay ayaa sanadkii hore ka digtay macluul ku soo foolle soomaaliya ee leeyahay oo ay markaasi soo footaartay abaartii ugu darnayd muddo afartan sano ah kadib shan xilli roobaad roobabka markaasi ay baaqdeen oo ay wehelinayeen sarawkaca qiimaha cunnada iyo colaadaha socda waan ogsoonahay in si guudba gobolka geeska iyo qaaraduba uu ka jiro sicir barar iyo dhanka qiimaha nolosha iyo qiimaha cunnada colaada ka jira meelo ka mid ah soomaaliya taasoo sii hurinaysa ay leeyahay welwelka laga qabo inay soo laabato sidoo kale midii dhacday labada kun kow iyo tobankii oo ay ku dhinteen ilaa laba boqol iyo lixdan kun oo qof yacnii hadda waxaa la leeyahay dabcan meelo ka mid ah wallow roobay deen laakiin haddana cabsida iyo weli jirtaa oo ah in ay lagu soo laabto ama ay dhacaan wixii dhacay labadii kun iyo koob iyo tobankii xilligaas waan ogsoonahay in waddanka soomaaliya ay ku dhufatay abaar aad u daran ilaa iyo boqolaal kun oo qofna ay halkaasi ku nafwaayeen save the children waxa ay ka shaqaynaysa ee soomaaliya iyo weliba somalilan ilaa kun sagaal boqol kow iyo kontonkii waxaana ay haysaa barnaamijyo taageeraya dhanka daryeelka caafimaadka waxbarashada iyo baahiyaha cunnada sanadkii aanu soo dhaafnay hay-adda aanu markaasi warbixinteeda iminka eeganay waxa ay gargaar bini aadanimo siisay ilaa afar dhibic saddex milyan oo qof oo ay ku jiraan ilaa laba dhibic shan milyan oo caruura hay-adda waxa ay markaasi ka shaqaynaysay etoobiya in ka badan ee leeyahay lixdan sano iyada oo shaqadeedu ay deerada saartay caafimaadka iyo nafaqaynta iyo sidoo kale gargaarka biyaha iyo nadaafadda nabadbaadinta adeegyada ilaalinta taageerida waxbarashada iyo sidoo kale in xitaa marmarka qaar la bixiyo lacaga caddaana iyo waxqaybinta noocyadeeda kala duwan sanadkii labadii kun laba iyo labaatankii hay-adda save the children waxa ay gaadhay ilaa toddoba dhibic lix milyan oo qof oo ay ku jiraan shan dhibic hal milyan oo caruur ah marka la isku daro dhanka soomaaliya oo iyaduna afar dhibic saddex milyan oo qof ah ay markaasi ka gaadhay oo laba dhibic shan milyan oo caruur ah ay ku jiraan dabcan waa warbixinta ay soo saartay aanu markaasi akrinaynay taasi oo aanu kaga hadlaynay roobabka mahigaanka iyo daadadka wata ee burburiyey goolaha guryaha sidoo kale xoolaa badan oo ku noolaa deegaanada miyiga soomaaliya iyo etoobiya iyaguna halkaasi ku baaba-ay kumanaan kun ayaa laga hadlayaa ama tobaneyo kun dabcan oo xoolahaasi ah sidoo kale barakaca iyo waxyaabaha la midka ah ayu hay-addu aanu kasoo xiganayna dabcan waa warbixinta ugu hore ee barnaamijka aanu ku eegana dhegeystayaal arrimahaasi la xiriira gobolka geeska afrika ayaanu eegeynay xaaladaha rasmiga ama dhabta ee halkaasi ka taagan haddii aan lahayeen arrimaha la xiriira abaarihii halkaasi ka jiray iyo weliba transitionka iminka ee dhankaasi iyo roobabka gu-ah oo soconaya laakiinse leeyahay meelo badan oo ka mid ah soomaaliya uusan weli ka curan qaybtii labaad ee barnaamijka ayaanu iminka gudagelinaa dhegeystayaal qaybtii koowaad yaase oo maqasheen aan uga hadlaynay arrimaha ka taagan xaaladaha markaasi dhabta ee ka jira gobolka geeska africa iyo weliba abaarihii dabada dheeraaday ee uu soo maray gobolka sidoo kale iminka qeybo ka mid ah oo roobab ay ka da-een iyo weliba dhibaatooyin kala duwan oo haddana halkaasi ka dhashay ayaa soo maqasheen haddii aan lahaayeen dad ku dhintay fatahaad sidoo kale guryo markaasi dumay iyo xoolo halkaasi ku baabaay weliba dalagii iyo waxyaabahaasi oo dhan aanu tagno dhankaasi oo laasacanood waxaa leeyahay dagaalka markaasi dib uga soo cusboonaaday laasacanood bishan abriil kadib dhowr maalmood oo markaasi xasilooni darraha iminka halkaasi laga dareemayo sida laga soo xigtay waa hay-adaha gargaarka iyo weliba kuwa markaasi la howlgalayaashooda dagaalka soo noqnoqday waxay leeyihiin ayaa sii socda inay dadka ka barakiciyaan guryahooda ama dagaalkaasi ayaa sii wadaa in dadku ay noqdaan kuwa guryahoodu ka barakaca labadii bishan aynu ku guda jirno oo kale waxaa leeyahay ilaa konton iyo lix qoys oo u dhigma ilaa saddex boqol soddon iyo lix qof oo markaasi dhowaan ka soo barakacay deegaanada halka loo yaqaano adecadeeye gumays iyo goori iyo tuulo samakaab oo dhanka galbeed ka xigta laasacanood ayaa la sheegay inay gaareen duleedka tuuladaa loo yaqaano kalabeer oo siddeed iyo labaatan kilomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada laascanood qoysaskan ayaa la sheegay in aysan haysan biyo wax biyo ah ama biyo nadiifa si kale markaan u dhigno oo ay cabaan sidoo kale waxyaaba markaasi feedhowr hoy alaab aan cunno ahayn alaab cun alaab ku ama cunno ama kuwaan cunno ahayn caafimaad iyo weliba nafaqeyn waxayna markaasi cadaadis saarinaya leeyahay eh, adeegyada asaasiga oo markii horeba aad loo adkeeyey ayay haddana markaasi eh, ka dhigeen kuwa lagu jiro eh, britain iyo kala urud halka qaar ay qaraabo la joogaan qaarna waxay ku nool yihiin goobaha caamka sida iskoolada iyo xitaa dad ayaa masaajidada ku nool oo halkaasi iska degaya leeyahay kuwii kalena waxa ay degeen kaamamka iyo goobaha waxbarashada iskoolada tan iyo markii uu dagaalka bilowday dad lagu qiyaasay boqol kun oo qof ayaa u tallaabay dalka deriska ah ee etoobiya siday sheegtay hay-adda u n h c r waa sidoo kale ee tiradaasi haddii ay kasii badan ayaa leeyahay ama cadadka rasmiga u ka badnayn sidoo kale laba iyo labaatankii bishii hore hay-adaha iyo weliba kuwa la shaqeeya la howlgalayaasha dhanka arrimaha baniaadamada ee waddanka etoobiya ayaa iyagu waxay codsadeen lacag gaaraysa boqol iyo lix iyo toban milyan oo doolar waxay leeyihiin lacagtaasi ayaanu doonaynaa si aanu u bixinno gargaar nafbadbaadin ah oo qadda qaxootiga ku nool xaaladaha adag ee ismaamulka soomaalida ee etoobiya hay-adda waxay leeyihiin dabcan iyagoo ama maamulkaba iyaga ka codsanaya in lacagahaasi loogu soo deeqo si iyaguna bal ay waxa ugu qabtaan dadkan soo gaaray ee xadka ka soo tallaabay sidoo kale qaxootiga ayaa u badan haween sidoo kale caruur iyo dad waayeel ah iyo caruur aan la soconin oo kala maqanaya leeyahay xitaa kuwa aan waalidkoodu la soconin dad kala maqan oo kala dhumay oo markaasi qoysaskoodu meelaha markaasi uga soo tegay kuwana ay iswaayeen ayaa ku jira sida warbixintu ay tilmaamayso hay-adaha iyo weliba kuwa la shaqeeya wada howlgalayaasha ayaa sheegaya ama soo sheegaya in xaaladda markaasi dhulkay aada u xun tahay iyadoo nafaqa xumo markaasi sidoo kale lagu arkay qaar ka mid ah caruurta ka yar shan sano iyo xitaa hooyooyinka uurka leh iyo kuwa naaska nuujinayaba dhammaantood ayaa lagu arkay wayna ka jirtaa xaaladda iminka halkaasi waxaa jirta leeyahay khatar sare oo ah cuduro dilaaca ama halkaasi ka dilaaca iyadoo ay jiraan warbixinno walaac leh oo ku saabsan xaaladaha jadeecada ee si guud halkaasi ka jira ka jira waddanka etoobiya iyo gobolada qaarkood oo iyagu bilihii lasoo dhaafay iyo sanadkan labada kun saddex iyo labaatankaba waxyaabaha ugu badan ee halkaasi laga hadlayahayd samafalka arrimaha banaadinimo ayaa sii wada xaqiijinta goobaha iyo xitaa tirada dadka halkaasi ku barakacay goobaha kala duwan ay ku sugan yihiin iyo cadadkooda iyadoo ilo kala duwan ay sheegayaan in inta u dhexaysa boqol konton iyo afar kun ilaa laba boqol iyo saddex kun oo qof ay ku barakaceen dagaaladii dhacay dabayaaqadii ama laga soo bilaabay dabayaaqadii bishii labay tobanaad ee sanadkii hore disembar halkaasi ka dhacay gobolka suul dadka ku barakacay gudaha soomaaliya ayaa la sheegay inay u guureen tuulooyin ka tirsan sool sidoo kale togdheer nugaal iyo gobollada mudug waa dadkan iyagu halkaasi ka barakacaya kormeer ay hay-adaha markaasi ku tegeen halka loo yaqaano buuhoodla oo kale kow iyo tobankii ilaa iyo saddex iyo tobankii bishii hore waxaa lagu qiyaasay in ka badan kow iyo toban kun iyo toddoba boqol oo qoys waa in ka badan toddobaatan kun iyo laba boqol oo qof ay markaasi ka barakaceen meelo kala duwan oo ku jirto laasicanood ilaa iyo laba iyo tobanka tuule ee la qiimeeyey ee magaalada iyo weliba nawaaxigeeda xitaa ku dar ayaa la sheegaya howlgalku waxaa markaasi sidoo kale leeyahay waxa ay hay-aduhu iyaguna helayaan joogitaanka xaddan ee kuwa la shaqeynaya lahowlgalayaashooda arrimaha baniaadinimada ee halka loo yaqaano buuhoodle sidoo kale waxaa iyaduna la qorsheynaya howlgal kale oo qiimeyna oo baahiyaha hay-adaha ah oo ku wajahan toban tuulo oo ku yaala galbeedka magaalada laasacaanood oo iyaduna halkaasi laga sameynayo indha-indheyn iyo in xaaladda rasmiga ama dhabta ah ee halkaasi ka jirta lasoo indha-indheyn doono dhegeystayaal waana waxyaabaha iminka ka soo cusboonaaday hay-adahuna ay qorayaan ee ku saabsan dagaalada halkaasi ka jira iyo barakaca dadka halkaasi laleeyahay waxay ka tallaabeen xuduudda ee waddanka soomaaliya oo ay galeen etoobiya si gaara dowlad deegaanka iyagoo halkaasi qaxooti ku ah qaar qaraabadooda helay qaarna inta badan iskuulladii iyo goobaha kale ee kaamamka ay ku sugan yihiin dhegeystayaal warbixinno kale ayaanu eegi doonaa sidoo kale dhegeystayaal oo ku saabsan iyaduna dhankaasi iyo soomaaliya laakiinse aan soo qabto qadar adeega qeybta ka barnaamijka intaanu halkaasi aanu tegin dhegeystayaal ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo weliba fursadaha ee dadka iyo aqoonta tiirarka hadafka xogtayadu waa inaan markaasi kobcinno isticmaalka xogta iyo kordhinta tirada macaamiisha isticmaala adeega internetka si dhammaan dadku ay uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab taagan tahay inaad la socoto waxyaabaha agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxa ka dhaca adigoo gurigaaga jooga waa goormee haddee waa markaad haysato teleefoonka casriga ah dhegeyste si aad uga faa'iidaysato adeega internetka ee safaricom ee kugu talagashay maadaama ramadaanka markaasi lagu jiro waxaad jeceshahay inaad eheladaada iyo asxaabtaada la sheekaysato oo waraysato xaaladooda adeega internetka safaricom waxay ku siinaysaa two g b data ah oo isticmaalka iyo isticmaalka qariirada google oo bilaasha intaba waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya keliya waxaad garaacaysaa iminka teleefoonka soo qaadaee dhegeyste xidig shan afar afar afar geesiyaad garaacaysaa waa star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tix raac si aad u hesho two g b data bundle iyo weliba sidoo kale boqol m b oo dhanka adeegsiga google mapska ah ayaad helaysaa kadib xulo data deals oo nambarka labaad ah kadib xulo eber oo ah adeegii internetka aad u baahnayd khariiradaada google ee m b free si aad u gasho oo aad uga raaxaysato inaad ku aado meel weliba adigoon wakhti kaa luumin haddii aad garanaynin lokeshinka iyo halkaad u socoto sidoo kale waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegaysato aad ka daawato dhanka youtube-ka dhegayste ama hablaha markaasi qudhoodu maadaama galabkii afur la diyaarinayo tartiib adeegani markaasi uu qaado oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo gurigaaga jooga maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees waa star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegayste oo ka tix raac si aad u hesho two g b data plus one hundred m b oo dhanka adeegsiga google maabska ah ayaa lagu leeyahay waxaan kugu sii daro dhegeyste xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ku afuro k f c jumuika waa digaaga macaanka badan ee k f c oo adigoo lagu talagalay dadka afurka jaam markaasi jaamka ku jira ama howlo kale ku mashquulsan howlwelin baa lagu leeyahay goobtaad joogto ayay k f c kugu keenayaan k f c mar haddaad digaagtaada goosato ama aad dhedhamiso fartaada ayaad leefleefaysa digaagta k f c waa xalaal waana la xaqiijiyey haddii afuraadka kugu qabtay waddada adigoo saaran shaqo ku jiro ama aad qoyskaaga doonayso inaad ka farxiso dalbo k f c jumuika dhegeyste si wanaagsan ayaa loo diyaariyey aad ay markaasi u dhadhan macaan tahay waa crisby aad u macaan aan marba markaasi laga fuqi karayn k f c jumuika markaad dalbato waxaad helaysaa toddoba qaybood oo digaag ah toddoba garabka digaaga ah iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal shilin oo keliya ama sagaal qaybood oo digaaga sagaal markaasi garabka digaaga iyo jibsiga qoyska oo aad ku helayso laba kun shan boqol iyo konton shilin oo keliya ku raaxayso adeega k f c jumuika inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan adigaiyo qoyskaada iyo asxaabtaada dhegeysta xilligan xarumaha k f c waxaa ka mid ah k f c islii k f c limuru road k f c south c k f c mombasa road k f c harlingham k f c digaagteeda aadka u macaan waxaa lagugu keeni albaabka gurigaada iyo goobtaada shaqo dalabkaaga dhiib oo adigoo wacaya telefon nambarka ah zero seven two two five three two five three two waa eber toddobo labo labo shan saddex labo shan saddex labo ama tag laanta k f c ee kuugu dhow dhegeyste haddii aad markaasi aqoon u leedahay maantaba halkaasi isku tur oo ka soo qaado wataa dhegeystayaal aan ugu sii soconno warbixinada markaasi iminka kamiiska inoo saaran arrimaha gargaarka arrimaha qaxootiga arrimaha baniaadanimada aanu ku guda jirnaa saddex toddobaad kadib markii robabkii gu-ah ee abril ilaa iyo juun ka curteen soomaaliya ku dhowaad boqol kun oo qof ayaa waxaa saameeyey robab mahiigaana iyo daadad ka dhashay deegaano dhowrayaal leeyahay waad fahmi kartaa dabcan haddana wararku halkaasi isku weeciyeen haddii laga hadlayey abaaraha bilihii lasoo dhaafay iyo usbuuciyii lasoo dhaafay haddana saddex toddobaad um kadib markii roobabkii ay curteen ama ay da-een meelo ka mid a soomaaliya boqolaal kun oo qof ayaa iyaguna saameynta roobka iminka dareemaysa daadad ka dhashay deegaano dhowra iyo magaalooyin dhowra sidaad warbixinada hore ugu maqasheenba iyo wararka degmada ugu daran ayaa leeyahay degmada baar dheer ee dowlad goboleedka jubbaland halkaasoo la sheegay in kow iyo labaatan qof ay markaasi ku jiraan lix caruur ah ay ku dhinteen tan iyo laba iyo labaatankii bishii hore oo halkaasi ee roobabka ka da-e fatahaadii waxyaababa lamida ka dhasheen qiimeen ay sameeyeen hay-ado kala duwan oo ka kala tirsan hay-adaha la shaqeeya iyo maamulka baardheere ayaa lagu ogaaday in in ka badan saddex iyo toban kun oo qoys waa qiyaastii ku dhowaad ama in ka badan toddobaatan iyo siddeed kun oo qof ay saamaysay iyadoo hoy ay ku nool yihiin siddeed kun sagaal boqol afartan iyo shan qoys waa qiyaastii konton iyo saddex kun iyo lix boqol oo qof ee waxyeello soo gaaray ay markaasi ama burbureen ama markaasi saameyn ay ka soo gaartay leeyahay dadkaasi ee sidoo kale burburiyey ama daadadka ayaa burburiyey lix xarumood oo caafimaad oo halkaasi ku yaalay laba boqol oo musqulo ah iyo afar iskuul oo sidoo kale halkaasi ka dhisna in ka badan kun hegtar oo dhulbeereeda ayaa markaasi ay roobabku baabi'iyeen ama dalagii halkaasi ku yaalay baaba'ay waxbarashadiina waa la hakiyey in ka badan saddex kun oo caruur ah oo iyaguna dugsiyada wax ka baranayay ayaa hadda waxbarashadoodii la hakiyey dhinaca waqooyi ee gobolada togdheer waxaa leeyahay iyo awdal iyaguna ayaa la sheegayaa in laba qof xataa ay ku dhinteen ee daadadka halkaasi ka jira robabka dhexdhexaadka ah iyo kuwa culus ee ka da-aya ee buuraleyda etoobiya ayaa ah sababta ugu weyn leeyahay ee kororka heerarka webiyada shabeelle iyo juba marka loo eego qaybta maaraynta macluumaadka biyaha iyo dhulka ee soomaaliya ayaa sidaasi soo sheegaya kororka xooggan ee heerka webigu ayaa walaac laga qabo meelaha fatahaaduhu ka dhacaan ama meelihii hore ay uga dhici jireen fatahaaduhu webiyadan ay ku teedsan yihiin ayaa hadduna sidoo kale diiradda la saaraya biyo badan oo ka imaanaya dhanka buuraleyda etoobiya degmada beledweyne gobolka hiiraan sidoo kale waxaa maalmaha soo socda laga sugayaa iyaduna dadkan ay ka cabsi qaban ee leeyahay fatahaado durba waxaa lasoo sheegaya inuu fatahaad markaasi ka sameeyey tuulooyinka raqayle iyo buurfule degmada jowhar intaa waxaa dheer sidoo kale khatarta fatahaada webiga juba iyo aad u sarraysa ee leeyahay toddobaadkan maadaama mawjada fatahaadaha ay hoos u socoto robaabkan culus iyo daadadka ayaa yimid kadib shan xilli roobaad oo aan ogsoonnahay oo roobabkii ay baaqdeen amaba ay ka gaawiyeen herarkii loogu talagalay sidoo kale abaar halkaasi ka jirtay oo barakicisay in ka badan hal dhibic afar milyan oo soomaali ah ayna ku dhinteen saddex dhibic siddeed milyan oo xoolo ah tan iyo bartamihii sanadkii labadii kun iyo kow iyo labaatankii dadka waxaa laga hadlayaa internal displays loo yaqaano a d ps iyo kuwa xitaa xuduudaha ka tallaabay ma ahan wax laga hadlayo dadka ay markaasi si guud ay u saamaysay abaarta waa dadka ku barakacee laga hadlayaa hal dhibic afar milyan oo qof oo barakaca ilaa iyo laba sannadood marka lasu geeya waa bartamihii labada kun kob iyo labaatankii laga soo bilaabay iyadoo rawaabka iyo biyaha webigu ay markaasi waxoogaa gargaara u keeni doonaan bulshada ay abaaruhu saameeyeen haddana leeyahay dabciga iyo weliba dabciga abaarta iyo saadaasha ayaa muujinaysa in boqolkiiba konton ay suurtagal tahay in roobabka gu-a ay ka hooseeyaan sidii caadiga ahayd iyadoo heerarku sare oo ka sareynayaan uu markaasi dalka intiisa kale intiisa badan ee wadanka soomaaliya ayaa laga hadlayaaye taasi waxay la micno tahay in saameynta abaarta ay sii socon karayso ama lasii dareemi karo marka laga soo tago ayaa leeyahay roobabka ka da-ay meelaha qaar iyo xitaa fatahaadaha lasoo sheegayo iyo daadadkan lasoo tabinayo iyo dadka xitaa ku dhamaaday laakiin si guud waxaan leeyahay boqolkiiba konton marka uu ka hooseeyo ee roobabka iminka soconaya bisha ama bilaha afraad ilaa bilaha lixaad waxaa xitaa laga cabsi qabaa sida warbixinta iyo hay-aduhu ay leeyihiin in weli uu dilmi waayo waa saameyntii hore ee abaarta muddana ay qaadato eena markaasi mar kale laga sii sheekeeyo abaar inay jirto laga sii sheekeeyo inay dhulalku ay qalalan yihiin walow inta badan hadda roobabka lasoo sheegay dhegeystayaal warbixintaasi hadda lagu sheegayo iyaduna arrimaha la xiriira roobabka dhegeystayaal oo aanu kusii daraynay ilaa iyo boqolaalka kun ee qof oo iyagu saameynta ka soo gaadhay daadadkaasi iyo weliba roobabka si gaara waddanka soomaaliya ayaanu ka hadlaynay iyo webiyada kala duwan si gaara shabeelle iyo jubba dhegeystayaal oo hadda dadka iyagu halkaasi cabsi ka qabaan waa tahay warbixinada ayaanu kusii soconaynaa weli dhegeystayaal iskoorhimaadyada rabshadaha wata ee soo cusboonaaday oo ay markaasi ku lug leeyihiin kooxaha hubaysan ee aan dawliga ahayn ayaa sii xumeeyey ee leeyahay gaajada iyo dhibaatooyinka ilaalinta ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo d r c ee laga hadlayaa iskoormaadyo rabshada wata kooxaha markaasi hubaysan oo aan dawli ahayn oo iyagu burcad iyo kuwo kale oo taabacsan qabaa'il waxyaaba la mid a ayaa ogasii daray xaaladda gaajo ee ka jirtay waddankaasi aanu soo nahay in uu wajahayay dhibaatooyin kala duwan taasoo keentay in dad gaaraya toban milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo oo deg deg a sida ay uga sheegeen oxform oo care international iyo golaha qaxootiga danishka ayaa sidaasi ka digaya waxaa ka digaya oxfam care international iyo golaha qaxootiga waxayna leeyihiin waddankaasi toban milyan oo qof inay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo tiradan waxay leeyihiin xitaa iyagoo sii wada hadalkooda inay markaasi sii soconayso ama sii socon karayso tani tan iyo bilowgii sanadkan labada kun saddex iyo labaatanka iska horimaadyada socda ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad kun iyo afar boqol oo qof oo rayida oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa qaybka ah dadkaasi ee ka socda d r c xadgudubyada sidoo kale galmada ee ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha yaryar ayaa sidoo kale kor u kacayay ee tan iyo intii ay socdeen dhibaatooyinkaasi ama tan iyo intii ay socdeenba colaadahaasi imikana soconaya iyadoo in ka badan saddex boqol iyo afartan xaaladood oo xadgudubyo galmo ah laga soo sheegay aagaga halka loo yaqaano kanyarujinya iyo weliba munigi ee dhulka nyeragongo ilaa iyo ku joogtay bishii koowaad ee sanadkan ilaa iyo maantada oo keliya rabshadaha dhowaan dhacay awgeed boqolaal kun oo beeraley ah oo ku nool waqooyiga kivu koonfurta kivu iyo ituri ma awoodaan inay bilaabaan waa xilliga beerashada si ay u helaan cunno iyo dakhli maadaama laga saaray dhulalkoodii iyo guryahoodii in ka badan lix iyo labaatan milyan oo qof ayaan horay u haysanin cunto ku filan oo markaasi ay cunaan sannado badan oo colaado markaasi ay baraka ah rabshadaha sii socda ayaa hadda ku riixaya inay qarka u saaran yihiin sidoo kale dhibaatooyin kale ayuu yidhi justin gomez tosu waa madaxa oxfam ee waddankaasi d r c yacnii tiradan marka la qiyaaso inay sii kordhayso sidoo kalena haddana waxaa laleeyahay gobolladii iyo meelihii markaasi ay dhulka laga beeran jiray ay beeraleydu ka beeran jireen cunnada waa sida waqooyiga kivu koonfurta kivu ituri oo inta badan laga soo saari jiray hadda waa la isaga baxay waxay bilaabeen xilliga markaasi beerashada la gaaray iyagoo oo markaasi ka qayb qaadan jiray laleeyahay soo saaridda dakhliga iyo weliba cunnada waddankaasi laakiin maadaama laga saaray dhulkoodii guryahoodii iskaga careen iskaga barakaxeen hadda arrintaasi suuragal ma suurtagelayso sida uu sheegayo justin gomis tozo madaxa oxfam ee d r c waxaa leeyahay in ka badan lix boqol oo kun oo qof ayaa markaasi lagu qasbay inay guryahooda ka cararaan ama ay ka carareenba tan iyo markii ay sii korortay rabshadaha ama ay markaasi si xawliya ceerka iskugu sii shirartay waa bishii lixaad ee sanadkii hore labada kun labaiyo labaatankii waa tiro markaasi ka badan nus milyan boqolaal qof ayaa imanayaa maalin kasta ee leeyahay waxaana lagu hayaa xeriyo cooshadaha markaasi ka samaysan oo ciriiri ah xeryo qaxooti aanu ka hadlayna xerada barakacyaasha ee halka loo yaqaano lushagala oo laba iyo toban kilomitr u jirta halka loo yaqaano goma ayaa tirada qoysaska soo gaaray waxa ay ku kordhay ama ay ka kordhay laba kun laba boqol iyo siddeetan waxayna hadda ay maraysaa lix kun laba boqol kow iyo lixdan toddobaad gudaheeda waa lix maalmood ama toddoba maalmood oo keliya ayay intaasoo qoys markaasi ay soo gaareen tani waxay fadisay ama marxay markaasi markaasi competition waxaa loo yaqaano ama khalqal gelinaysa leeyahay kheyraadka sida biyaha nadiifka ah iyo fayadhowrka iyo xitaa kordhinta khatarta ah in ay dilaacaan cudurada biyaha ka dhasha sida daacuunka in ka badan konton iyo sagaal kun oo caruur ah ayaa ay hayso nafaqo xumo iyo in ka badan shan kun oo haween uur leh ayaa u baahanaya leeyahay daryeel nafaqo oo markaasi habboon cunto yari ciriiri badan oo ka jira goobaha waa kaamamka cooshid ay ka samaysan yihiin nadaafad xumada iyo xaaladda feerdhowrka biyo la-aanta helitaan la-aanta daryeel caafimaad suurtagalnimada inuu markaasi kordho kiisaska daacunka ee xeryaha kumeelgaarka ah ayaa ah mid aada u sarreeya ee halka loo yaqaano nyiragongo isku dhaca waxa uu markaasi caqabad ku noqdaa helitaanka gargaarka aadka loogu baahan yahay ee dadka ay dhibaatadu saamaysay ayuu yidhi sidibe kadida oo ah agaasimaha hay-adda care international ee d r c dhegeystayaal waana xitaa waxaa leeyahay inta iminka la diiwaangeliyay ay tiradaasi marayaan waddankaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga congo waan ogsoonnahay in markaasi uu ka mid yahay wadamada markaasi hadda xasilooni darada ka taagan tahay gobolka marka la eego dalka waxaa markaasi uu horey usoo maray dhibaatada barakacayaa leeyahay ugu weyn ee afrika ka jirta taas oo ay ugu wacan tahay rabshadaha socda waa xitaa meelo badan ayuu wadamo badan ayuu uu ka sara maray markay timaado barakaca ilaa hadda shan dhibic siddeed milyan oo qof oo ku nool gobolada ituri waqooyiga kivu koonfurta kivu iyo weliba tanganyika in ka badan kalabar ayaa dumar ah ayaa lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda qaar badan ayaa ku qasbanaaday inay guuraan ama markaasi ay tagaan wax ka badan hal mar yacnii maalintii xitaa waxaa leeyahay meeshii la togo in laga sii guuro ama laga sii carro ay ku qasbanaanayaan yacnii tiro ku dhow lix milyan oo qof inay markaasi goboladaasi waa afar gobol ayaanu ka hadalnay tanganyika koonfurta kivu iyo waqooyi kivu iyo ituriba inay markaasi yihiin dadkaas haddana dadka kalabar ay yihiin haween waxaa halkaasi ku dhibaatiirsan waan ogsoonahay sidoo kale qaxootiyadaasi kala duwan inay soo gaarayeen xitaa wadamada dariska ah qaarkood xadka ay ka tallaabeen iyo qaarkood iyaguna isdhibay sida hay-aduhu ay sheegayaan si guud warbixintaasi waxay ka hadlaysaa dhegeystayaal arrimaha la xiriira ee waddankaasi jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo iska horimaadyada rabshadaha wata ee markaasi soo cusboonaaday oo ay markaasi ku lug leeyihiin kooxaha hubaysan ee aan dawliga ahayn ee markaasi soo xumeeyey gaajada iyo dhibaatooyinka ilaalinta ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ilaa iyo malaayiin qof ayaa iyagu gaajaysan sidoo kale qarka u saaran macluul kuwa markaasi malaayiin iyaguna barakacay haddana weli sida warbixintu laleeyahay halkaasi inay sii kordhayaan siina fidayaan dhibaatooyin kala duunaya halkaasi ka jiro iyo dagaalada iyo colaadaba dhammaanto
كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما
waata dhegeystayaal ee subax wanaagsan dhammaantiin gobolba joogtaan weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hoggaanka arrimaha gargaarka arrimaha qaxootiga iyo weliba bani aadamada aan ku guda jirna aan uu ku eegeyno xaaladaha markaasi ka jira gobolada iyo weliba ee gobolka geeska afrika iyo si guud caalamka meel markaasi dhibaatooyinka ka taagan yihiin haddii ahaan lahaayeen dhankaasi iyo colaadaha haddii ahaan lahaayeen dhankaasi iyo meelaha ay ka taagan yihiin een, in dadka ay ka qaxeen sidoo kalena xuduudaha ay ka tallaabeen laakiin hadda markaanu eegno ama marka eh, waxaa loo yaqaano eh, waa warbixin markaasi la soo saaray waxaa leeyahay een, dabcan waa ilaa iyo soddonkii qofba hal qof ayaa markaasi waxaa leeyahay ayaa ku nool wadan uu wadankiisa ahayn yacni inta badan dadka waxaa leeyahay waxay ku nool yihiin wadamadii ay ku dhasheen soddonkii qofba hal qof ayaa laga yaabaa inuu ku nool yahay wadan markaasi uusan ku dhalin laakiinse eh, kontonkii sano ee lasoo dhaafay dhegeystayaal waxaa sida warbixinta sheegayso leeyahay waxaa sii kordhayey maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhayey eh, dadka markaasi waxaa loo yaqaana international migrants waa eh, heerarka caalamiga ah ee dadka socdaala dadka markaasi muhaajiriinta ah dadka wadamadooda kasoo taga tusaale markaanu eegno hadda ilaa iyo in ka badan laba boqol kow iyo siddeetan milyan ayaa leeyahay oo qof ayaa waxa ay ku nool yihiin wadan aan ahayn wadankii ay ku dhasheen waa two hundred and eighty one million in ka badan xitaa waxay ku nool yihiin wadankii ay ku dhasheen ma uyihi wadan kale haddana marka la eego aan leeyahay tiradan waa kun sagaal boqol iyo sagaashankii waxay ahayd boqol siddeed iyo labaatan milyan marka hadda loo eego ee, xilligaas ay kasoo wareegtay eh, dhowr ama aan rahdee ilaa iyo soddon eh, sano ama soddon iyo dhowr sano ugu badnaan een, waxa ay noqotay tiradaasi mid laba jibaarantay aan leeyahay yacni dadka ee, ka qaxay wadamadoodii ayaa kordhay ama dadkii isaga tegay wadankoodii oo wadan kale magangelye ka raadsaday ayaa kordhay xitaa markii la eego kun sagaal boqol iyo toddobaatankii oo kale iyaduna waxaa leeyahay tiradaasi aad ayay u hoosisay marka la eego haddana waxyaabaha kale ee tusaale lacagaha ay soo dirayaan dadkaasi oo ay ku soo celinayaan wadamadooda waxaa loo yaqaana remittance ee, marka india shiinaha mexico philippines iyo masar waa wadamada waxaa leeyahay ugu badan ee iyagu dadkooda lacagaha loo soo dirayo ama dalka dibaddiisa laga soo diraya remitas wax loo yaqaano dadkooda soo gaarsiinaya dhegeystayaal ayay qeyb ka yihiin laakiinse markaanu kusii soconno warbixinadan oo imika ee lagu eegayo bal sida ay wax u jiraan tirada markaasi dadka ee iyagu loo yaqaano immigrants ama international immigrants ee qaaradda yurub iyo weliba aasiya waxaa leeyahay midkiiba dhowr iyo siddeetan milyan oo dadkaasi iyagu soo hayaamay ayay martigeliyeen tusaale yurub markaanu eegno siddeetan iyo toddoba milyan oo qof ayaa halkaasi lagu martigeliyey aasiya oo kale markaanu eegna qaaraddaasiina siddeetan iyo lix milyan oo qof oo international migrantsa ayaa halkaasi lagu martigeliyey waxayna tiradan ay ka koobantaya leeyahay boqolkiiba kow iyo lixdan ee guud ahaan dadka markaasi caalamka iyagu ka haajiray ee waddamadoodu isaga tegay waxaa soo raacaa qaaradahan waxaa soo raacaa qaaradda koonfurta america loo yaqaano north america oo qiyaastii konton iyo sagaal milyan oo qof oo markaasi muhaajiriin caalami ah ama international migrantska iyagu markaasi martigelinayay sidoo kale waxaan leeyahay waa boqolkiiba kow iyo labaatan guud ahaan caalamka africa oo kale markaad eegto waxaan leeyahay boqolkiiba sagaal waaye dadka iyagu ay martigelinayaan ee kusoo kusoo guuraya latin america ayaa sidoo kale qeyb ka ah iyo caribian waxa loo yaqaano oo min markaasi tiiba boqolkiiba shan iyo boqolkiiba saddex kale ah laakiinse haddana dhegeystayaal markii la eego tiradaasi ama cadadkaasi markaanu sii eegno ee malaayiinka ah ee aanu soo sheegnay yurub iyo aasiya inay ka midkihiin meelaha markaasi inta badan ay door bidayaan haddana waxaa inta badan la leeyahay waa maalinba maalinta ka dambeysa in tiradan ay sii kordhayso oo xitaa qaaraduhu ay midba midka kale tartan uu kula jiro waa martigelintaasi iyo weliba qaarar badan aan ogsoonahay in taasi laga soo horjeedo hadda markaanu eegno oo kale tusaale waxaa leeyahay boqolkiiba afartan ama in ka badan boqolkiiba afartan oo guud ahaan caalamka dadka iyagu muhaajiriinta ah waa markii la eego oo u dhigantaa boqol toban iyo shan milyan waxaa la leeyahay waxaa lagu dhalay qaaradda aasiya yacni dadkan aanu ka hadlayn ee muhaajiriinta ah ee qaaradahaasi aan u kala qaybinay boqolkiiba afartan tiradaasi oo u dhiganta boqol toban iyo shan milyan waxay yihiin dad iyagu ku dhashay qaaradda aasiya boqolkiiba waxaa leeyahay labaatan waxaa iyaguna ka soo jeedaan lix markaasi wadan oo asian countries loo yaqaano waa india ayaa ugu horeysa shiinaha ayaa qayb ka ah bangladesh bakistan philippines iyo weliba afghanistan ayaa leeyahay sidoo kale xitaa mexico ayaa qaybka iyaduna sida warbixinta ku cad dhegeystayaal marka haddana aanu kusii soconno maraykanka ayaa ah waxaa leeyahay waddan ahaan markii loo eego waa waddanka ama countryga oo inta badan dadkan ay iyagu yimaanayeen laga soo bilaabay kun sagaal boqol iyo toddobaatankii ninety seven nineteen seventy laga soo bilaabay waxaa leeyahay dadka markaasi iyagu waddamada kale u dhashay ee halkaasi soo galayay way afar jibaarmeen xitaa sanadkaasi kun sagaal boqol iyo toddobaatankii dadkaasi ee maraykanka ku noolaa ee iyagu aan u dhalan halkaasi ee muhaajiriinta ahaa waxay gaarayeen laba iyo toban milyan laakiinse hadda waxay kor u dhaafeenayaan leeyahay kow iyo konton milyan oo qof sidoo kale waddanka jarmalka ayaa isaguna kaalinta labaad ku jira oo ah meelaha markaasi ay inta badan door bidaan sidoo kale u soo hayaamaan waxaa leeyahay tiro markaasi aada u tiro badan ayaa ku kordhismay marka la eego labadii kun oo kale siddeed dhibic sagaal milyan oo qof ee halkaasi ku nooleed oo iyagu muhaajiriin ah ama waddanka aan u dhalan halka ka yimaadeen waddan kale ama waddamo kale hadda tiradaasi waxay kasii badan tahay in leeyahay lix iyo toban milyan oo qof waa warbixinada markaasi iminka lasoo saaraya dhegeystayaal eena ay muujinayaan tirada iyo cadadka kala duwan ee dadka muhaajiriinta ah soo gelaya wadamadaasi ama qaaradahaasi kala duwan kana soo cararaya ama kasoo hayaamaya ee wadamadii ay u dhasheen dhegeystayaal ee muhaajiriinta ah watahay waanu ka gudbaynaa warbixintaasi iyaduna ku saabsan arinta international migrationka loo yaqaano ama dadka iyagu muhaajiriinta heer caalamiya laga hadlaya iyo wadamadaasi iyo qaaradahaasi aanu soo sheegnay in badan haddaad maqli jirtay afrika waa laga cararayaa dabcan waad arkaysaa haddana waxaaba leeyahay wadamo qaarado kale ayaaba jiro oo kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatankii laga soo bilaabay ilaa iyo hadda ay dadku iyaguna ka qulquleeyeen oo afrikadii baawamacii noqotay waayahay dhankaas iyo turkiga aanu aadna dhegeystayaal gabagabadii barnaamijka aanu kusii siqeynaa iyo daqiiqadihii ugu dambeeyey barnaamijka hogaanka goordha waan soo gabagabayn doonaa bulshooyinka ku nool turkiga waxay markaasi sii wadaanaya leeyahay inay la tacaalaan dhibaatadii ka dadatay dhulgariirkii ba'naa ee bishii labaad ee sanadkan halkaasi ka dhacay weli saameyntiisii dhibaatooyinkii halkaasi uu ku reebay waa lala tacaalaya waa laga dareemaya inkastoo ay dowladda turkiga way ku dhawaaqday leeyahay lix gobol oo dheeri ah inay yihiin aagaga musiibada ee isbuucyadii lasoo dhaafay waxaa muhiimka ah ee gurmadka iyo weliba kasoo kabashada ayaa weli ah kuwa si khatara loo maalgeliyo oo ay ku jiraan caafimaadka laba bilood kadib waxyaabaha isha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid ah caafimaadka ee leeyahay ama waxaa loo yaqaana health sector sida uu sheegayo martin legiz oo isagu markaasi iskuduwaha international ururka socdaalka i m ee wadankaasi turkiya wuxuu leeyahay marka la eego xarumaha caafimaadka iyo shaqaalaha ay si weyn u saameeyeen dhulgariirka iyo sidoo kale in ka badan ayuu leeyahay boqol kun oo qof oo markaasi ku dhaawacmay beesha caalamku waa inay mudnaanta siiyaan taageerida nidaamka daryeelka caafimaadka ee turkiga maadaama waddanku uu ku adkaysanayo waddada dheer ee markaasi soo kabashada ayuu leeyahay tiro markaasi lagu qiyaasay dhegeyste shan boqol oo shaqaale caafimaad ah ayaa ka mid ahaa dadka sida xun ugu nafwaayey dhulgariirada waa dad iyagu ahaa dhakhaatiir ama howlwadeennada caafimaadka boqolaal ayaa markaasi ku dhaawacmay sidoo kale kumanaan kalena waxay waayeen meel ay markaasi ay aadaan oo si kale markaan u dhigno guryahoodii iyo halkii ay ku sugnaayeen ay kaabayaashoodii ayaa ka burburay i o m waxay markaasi siinaysa aan leeyahay waa xal hooy kumeel gaara shaqaalaha daryeelka caafimaadka si ay ugu fududayso sii wadidda daryeelka dadka ka badbaaday ee dhulgariirkaasi oo ilaa iyo hadda sidaanu sheegnay saameyntiisa halkaasi ka jirto dhabaqiisa le ay kasii maqlayaan dhagaha dadka reer turkiga iyadoo taageero ka helayso dowladda maraykanka i o m sidoo kale waxay leedahay waxay xaqiijisay in la gaarsiiyo hooy si ay u degaan ilaa iyo kuwa gaaraya siddeed boqol oo shaqaale daryeel caafimaad ah ururka wuxuu sidoo kale ballaarin doonaya leeyahay taageeradan isagoo konton iyo lix konteynar markaasi siyaatay oo ka mid ah gobolada ay sida daran u saameysay masiibadani gobolka siyatay waa ama gobolkaasi hati loo yaqaano waa gobolka isaguna ka midka ahaa meelaha ay dhibaatadu soo gaadhay doctor sadiiq ayn oo ah dakhtar iyo weliba xubin muhiima oo ka tirsan shaqaalaha qaranka ayaa wuxuu leeyahay shaqaalaha daryeelka caafimaadku waxay qeyb muhiima ka ahaayeen falcelinta dhulgariirka ee turkiga iyagoo habeen iyo maalin u shaqeeyey sidii markaasi ay uga jawaab celin lahaayeen oo sidoo kale ku ugu horeeya iyo darwalada sidoo kale iyo dadka markaasi muddada dheer ee ka shaqeynayay iyagoo xitaa aan seexan kooxda caafimaadka ee i o m ee aagga dhulgariirka shaqaalo badan oo dhanka daryeelka caafimaadka ayaa laftoodu ay saamaysay musiibada waxayna wax walba ka hormariyeen ayuu yidhi badbaadinta nolosha dadka nugul ee bulshadooda dabcan iyada oo markaa laga soo tago daryeelka caafimaadka asaasiga ayom waxa ay sidoo kale bixisay adeegyada caafimaadka dhimirka iyo weliba cilmu nafsiga ee bulshada ku salaysan ee bulshooyinka ay dhibaatadu markaasi saamaysay iyo sidoo kale hay-adaha iyagu la shaqeeya oo ay qeyb ka tahay hay-adda caafimaadka duunka ee w h o ee gudaha markaasi beesha arrimaha baniaadamada heerarka dhexe iyo sidoo kale goobaha xudunta u ah bishii februaayo oo kale i o m waxay leedahay waxay codsatay boqol iyo toban milyan oo doolar si loo caawiyo bulshooyinka ay saameeyeen dhulgerida koonfur bari ee turkiga iyadoo qeybta hoyga iyo kuwa markaasi aan cunnada ahayn ama waxyaabahaan agabyada aan cunnada ahayn ee laga taageeraya leeyahay ama laga taageeray ilaa iyo shan dhibic shan markaasi bilyan oo doolar ayaa qeyb ka ahaa meelaha markaasi maalgelinta sidoo kalena dhaqaale dheeriya ayaa ilaa hadda loo baahanya leeyahay xitaa waxaan ogsoonnahay in ilaa hadda uu socdo abiilkaasi marka lagu taageerayo ama donate turkiga ilaa hadda ay wadaan hay-adahani si guud waxay ka hadlayaan arrimaha la xiriiro howlwadeenada caafimaadka saameynta halkaasi ka sugaata dhegeystayaal iyo dhibaatooyinka ilaa iyo hadda halkaasi ka jira daqiiqadii ugu dambeeya barnaamijka ayaanu kusii saqana dhegeystayaal bal aan soo qabto mid ka mid ah ama qadar adeega qeybta ka ah barnaamijka ka ganacsi ahaan hadafka safaricom waa inay sii wadaan isku xirka dadka dadka iyo fursadaha dadka iyo weliba aqoonta tiirarka hadafka xog markaasi xogta iyadu waa inaan kubcinno isticmaalka xogta iyo weliba kordhinta tirada macaamiisha isticmaalo adeega internetka si dhammaan dadku uga faa'iidaystaan safaricom dhegeyste waxay kaa garab istaagan tahay inaad la socoto waxyaabaha markaasi agtaada ka dhaca iyo dhammaan caalamka waxaa ka dhacaya adigoo gurigaaga jooga ayaa lu leeyahay la soco waa goormee haddee waa markaad haysato teleefonka casriga si kale ugama faa'iidaysan kartid si kale ulama socon kartid teleefon casri waa inaad haystaa aluu leeyahay marka hore dhegeysta si aad uga faa'iidaysato adeega internetka safaricomna ee kugu tala gashay maadaama ramadaanka lagu jiro waxaad jeceshahay inaad markaasi eheladaada asxaabtaada la sheekaysato waraysato xaaladahooda meelaha ku sugan yihiin sida jabigu yahay adeega internetka ee safaricom waxay ku siinaysaa two g b deetar ah iyo weliba isticmaalka qariirada google oo bilaasha intaba waxaad ku helaysaa boqol shilin oo keliya dhegeysta maalintii ama boqol shilin oo keliya markaas ayaad ku helaysaa inaad hesho two g b data keliya garaac xidig shan afar afar afar ges waa star five four four hash si aad maantaba uga faa'iidaysatid dhegeyste oo ka tixraac si aad u hesho two g b data iyo weliba boqol m b ama one hundred m b oo dhanka adeegsiga google maapka ah ayaad sidoo kale ka helaysaa kadib xolo data deals oo nambarka labaad ah kadib xolo zero oo ah adeega internetka aada u baahnayd khariiradaha google ee m b free si aad u gasho oo aada uga raaxaysato inaad ku aado meel walba adigoo aan markaasi wakhtiga kaa lumin sidoo kale dhegeyste waxaad u adeegsani kartaa duruusta diiniga ee ramadaanka inaad dhegeysato oo aad ka daawato dhanka youtube-ka ama hablaha qudhoodu maadaama galabkii afur la diyaarinayo tartiib markaasi adeegan u qaado oo youtube-ka ka baro sida loo sameeyo cunooyinka kala duwan adigoo markaasi gurigaaga jooga maantaba garaac xidig shan afar afar afar gees waa star five four four hash dhegeyste si aad maantaba uga faa'iidaysato dhegeyste oo ka tix raac si aad u hesho two g b data iyo weliba one hundred b oo dhanka adeegsiga google mapska
أنت للروح دواء رمضان رمضان رمضان يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا بلغنا رمضان
waata dhegeystayaal waxaan doonayaa in aan markaasi laba dhegeyste ama hal dhegeyste qofkii markaasi ku guuleysanayaan fursadda siiyo k f c annagoo su-aalo ka weydiinayno laakiin fadlan haddii aad joogto ismaamulada nairobi iyo mombaaso oo keliya ay u furan yihiin dhegeystayaasha halkaasi jooga ayaan markaasi su-aalaha keliya ka jawaabi kara si ay markaasi qayb uga soo noqdaan oo inoo sheegaan su-aalaha markaasi aan weydiin doono waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan maadaama markaasi ay qayb ka tahay waxyaabaha aanu soo sheegana maqadar adeega qaybta ka ah barnaamijka oo aanu ka soo hadlayna dhegeyste xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan iyo weliba ku afur k f c jumuika haddii aad joogto nairobi iyo weliba mombasa oo keliya ayaana ku furan tahay markaas inaad soo wacdo dhegeyste si aanu su-aalkaaga weydiino su-aashaasi haddii aad markaasi ka jawaabto si saxa waxaad ku guuleysan doontaa in markaasi aad hesho abaalmarintaasi k f c da dhegeystayaal waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan ilaa laba daqiiqa ayaan markaasi haysanaa star f m halow halow star f m alaikum salaam a soo dhowow magacaaga inoo sheeg cabdi isley isliyaa joogtaa waayahay cabdi waxaanu ku weydiin rabnaa adigu k f c ma ka adeegataa a
xaruntee
kuwa isley waayahay bal waxaad inoo sheegtaa waxyaabaha aad ka soo iibsato k f c ama xarunta k f c qaybta jikinka oo dabada galab oo kun iyo sistan boqol baan kasoo adeegta walaal maxaad ka soo adeegatay
jikinka day talagala kun iyo shantan boqol waayahay meeqa xaba ayaa ku jirta kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sagaal waayahay meeqa xaba ayaa ku jirtaa toddoba xaba toddoba xaba ayaa ku jira maxaa la socdaa
waxaa kaloo socda jibs jibs ayaa la socdaa a waa tahay meeqa maalmood ayaad soo ka soo iibsatay hal maalin hal maalin ah a waayahay aad waad u mahadsan tahay magacaaga inoogu celi cabdila axmed cabdi axmed cabdila axmed waayahay cabdul axmed nambarkaaga
zero seven two three
aha
three seven five two three three seven five aha
four zero five four zero five aad waad u mahadsan tahay ayo walaal shukran cabdi waa mahadsan yahay dhegeysta wareena soo wacay oonu ku guuleystay dabcan abaalmarintaasi su-aalaha ayaa kooban aanu ka weydiinay waqti ma hayno waad mahadsantiin dhammaantiinaan dhegeysataan halkaas aan kusoo googeyna barnaamijka hogaanka arrimaha gargaarka qaxootiga iyo weliba bani aadanimadanigo amsa ismaaciil ayaana idiin daadihnaya waa mahadsantiin